asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa ra-diyo hadalsane muqdisho kusoo dhowaada warka subaxa qodobada aanu saaki kusoo qadi doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo xalay kulan casho sharafa u sameeyey culimaa udiinka soomaaliyeed ee ka qaybgalay shirweynaha culummada soomaaliyeed ee lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo sheegay in culummada soomaaliyeed ay xukuumadda ka doonaysa nafurinimo islamarkaasina in ay ka hortagaan waxyaabaha kicinta bulshada ah faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxayo howlgallo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka galguduud ee soomaaliya wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda difaaca xilalka ugula kala wareejiyey wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiiru doolihii hore ee wasaaraddaasi xuska sanad guurada lix iyo labaatanaad ee puntland oo xalay lagu qabtay madaxtooyada puntland iyo madaxweynaha maamulka puntland oo xisbiyada iyo xisbiyada maamulkaasi oo ka digay waxa ay sheegeen inay haatan soomaaliya la daalaadhaceysay dowlad xumida
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan ayaanu daleenahay dhegeystayaal intii aada dhegeysateen waa hordhaca warka warka subax ee raadiyaha dalsan anigoo cabdulqaadir cismaan indhoy ayaa saaka idii waramayo warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xalay culimaadudiinka soomaaliyeed ee ka qaybgalay shirweynaha culimmada soomaaliyeed muqdisho ugu sameeyey munaasabad casho sharaf ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo casho sharafkan ku maamuusay culimada ka qaybgalaya shirweynaha labaad ee culimmada soomaaliyeed oo markaasi lagu soo dhoweeyey warmurteedkii kasoo baxay shirweynaha culimaa udiinka isaga oo kula dardaarmay inay xoojiyaan midnimada ee dhexdooda ah si loo helo midnimo soomaaliyeed oo waarta madaxweynaha ayaa uga mahad celiyey culimaa udiinka sida midnimada leh ee ay dowladdu ugu garab istaageen ilaalinta diinta dhaqanka suuban iyo weliba nolosha muwaadinka soomaaliyeed waxaana uu ku booriyey inay adkeeyaan doorkooda ku aadan jihaynta ummadda adkeynta dowladnimada horumarinta dalka iyo wacyiga bulshada culimmada soomaaliyeed waa hogaamiyeyaasha ummadda waxaan waxaan la idinka sugayaa buu yidhi waxaana laydinka sugayaa in dadka aad u jihaysaan dariiqa nabadda amniga dowladnimada ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay kulankaas
bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intii culimmadii meeshaan ka hadashay ee wasiirku ugu dambeeyey aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin wixii la dhihi lahaa kelmaddii ku habbooneed meeshaanna way yidhaahdeen khayr allah siiyo waa mahadsan yihiin sida loo sheegay dadka soomaaliyeed waxaa in badan aan u sheegnaa culimmaduna hadda ay u sheegeen waxa waaye inaan annagu horta aan is-aqbalno is-ogolaanno annagu aan isku dhimrinno marka kulankan iyo kii sanadkii hore dhacayba waxa waaye waxay calaamad u yihiin ama tilmaan u yihiin inaan is-aqbalnay is-ogolaannay dad badan oon meel isugu imaan jirin sida hadda waxaa la yidhaahdaa culimmada iyo dowladdu inta badan isuma imaan jirinaa la yidhaha laakiin waxaa laga booda culimmada lafteeda isuma imaan jirin marka marka wax weyn waaye culimmadii oo isku wada timiday culimmadii dowladdii oo isu timiday insha allahu inta noo dhimanna waa waa noo wada imaan doonaa waa laysu wada imaan doonaa marka culimmada inay isu timiday isdhegaysatay dowladdii dhegaysatay dowladdu ay culimmadii dhegaysatay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan culimmadii oo isla joogta oo hadlayso ay dhegaysteen oo ay daawadeen oo dadkii awal maxaanku yidhahdaa ee laga arki jiray telefishinada iyo meelaha caalamiga iyo ay joogaan inay dadkii soomaaliyeed soo hor fadhiisto inay hotel jaziiro iyo hoteeladii kaloo magaalada ku yaalla ay degan yihiin oo la arkayo oo qaraabadii iyo ehelkii iyo saaxiibadii iyo maanto isugu dambaysay xataa dib leesu arkay wax weynay runtii ahayd aada iyo aada u weyn safarka aada soo safarteen oo aada meeshaan timaadeen wax weynay ahayd sheekh usuuliya inta fadhiyo oo telefon sheekh usuuliya mas'aladaas maxay qabtaa un telefon telefon inta laga waca la dhihi jiray maanta haddii asigiyo noolo socdo oo j- hotel jaziira dhex taagan la arkay wax badan wax badanay bedeleen culimmadan in badan oo kamid a masaajida minnesota ku yaal iyo kuwa london ku yaal iyo kuwa yaa laga arki jiray ayagoo ka hadlaya maanta ayagiyo nooloo socdo oo xamar jooga oo dadka soomaaliyeedna ta'hiir weyn ayay ku yeelatay runtii arrintaas Eh, culimmadu in ay socodkooda iyo saantooda ku badiyaan waa fiican tahay dadka in lala hadlo waa fiican tahay in culimadii isla joogto ama dadkii shalay xoogaa kala gaba jiray ama kala leexa jiray ama meel isugu imaan jirin in ay maxaan ku raha isla fadhiyaan oo ay ixtiraam iyo iyo qadarin aad iyo aada u ballaaran isu muujinayaan dadka soomaaliyeed qulubtooda wax badan badan badan badanay gelinaysaa Eh, dhowrka culimada ah oo weli xoogaa naga maqan ama maxaanku irahdaye aan xeradii xeradii horeo lagu kala jirjiray aan ka soo bixinay xeradan weyn oo laysugu yimid weli aan soo gaarinna waxaan rajaynaynaa safarada dambe iyo inay soo baxaan sideedaba culimo allahi adika aada iyo aada u og qofka bini aadamka kuma raba haddaad tirahdid waxa keliya aad ka feli kartid waxa adna kuma rabo kuma raba iyo kuma rabana waa dee wixii uu ilaahay aada iyo aad uga digay walaa tafaraquu tadhaba riixukum tii laga yeeri waay marka eh, dadku in oo la isdhegaysto ra'yi waa lagu kala duwanaa karaa bini aadanaan nahay isku qalbi ma ahin isku aqoon ma ahin isku maxaanku irahdaye eh, khalfiyaad iyo baagga meeshaan ka nimida isku mid ma aha waa kala ra'yi duwanaa karnaa Eh, ilaahay aanu ummadda u sameeyey inay kala ra'yi duunaato laakiin ilaahay ummadda kitaabkaas u keenay inay ku midowdo guryahooda iyo shu-uuntooda iyo amuurahooda iyo sida ay u dhaqanayaan iyo sida wax iyagaa garanaya laakiin halka wax ay ku midaysan yihiin ha kala midab duwanaadaan ha kala muuqaal duwanaadeen ha kala ra'yi duwanaadeen laakiin meel lagu midoobo ayuu ilaahay noo yeelay meeshii lagu midoobayay haddii aan ku midoobi weyno mushkiladeennu markaasay bilaabanay waana maalin dhaweyd saan u sheegay dadka soomaaliyeed inay midoobaan oo hal dhinac ay u wada jeestaan hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay dhaqaalo iyo hadday tahay amuuro ijtimaaci ahoo bulsho dhammaan waxay ku xiran tahay culimada meesha siday isu- si- si- siday noqdaan culimmadii oo iswadata isu dhinac ujeeda isla socota isdhowraysa haddii dadku ay arkaan waa isdhowrayaan waa isdhowrayaan ayaguna waana isu yiri waana isqaadanayaan marka sidaas daraaddeed wax la faro uh, waa ka we- in la faro waa ka weyntiin laakiin kelmaddii ahayd ee midnimada midnimada hoolkan aan isugu nimaada ma aha midnimada xagga qalbiga iyo fikirka iyo dareenka iyo waaye aan ka midowno amuurahaas midnimoo dhanna halsi ay ku timaadaa dulqaaday ku timaadaa haddaan laysu dulqaadan lama midoobi karo nin walba sida uu rabaa haddii in la wada noqdo uu rabo lama midoobi karo anugu waa inaan ku qancaa sida aan rabo iyo sidaan wax u arko inaan la iila wada arkaynin oo dad si ka duwan u arka ay jiraan marmarka qaarkoodna laga yaababa sidaan anigu u arko sidaas inay ka fiican tahay qofka kale u arkay in la isdhegaysto marka haddii la kale ra'yi duwana xataa laisu sheego lani aniga kulama qaban ra'yigaas ahlan wasahlan aniga saasaan qabaa waa laysqa mid saddexaadaa laga yaaba inuu yimaado iraniya ninkaana kaa saxan ku yidhaha laga yaaba marka in maxaan ku laakiin wax dhan wax u asala inaanan caroonin oo aanan dhihin mow muxuu- muxuu muxuu ku dhinac marayaa wixii saxda ahayd ba u sheegtee muu muu qaato inaadan dhihinaa la rabaaye lagu noqnoqdo oo lagu celceliyo oo lagu waxeeyo yacni jiritaanka ilaahay hadda diidana uu inkiray yaa haddii lagu noqnoqdo lagu noqnoqdayna markii dambana muxuu ahaay waxaad aragteenoo maanta adduunyada hal bilyan iyo bar laba bilyan ku dhowaad ummado ah ayaa ka yimiday maalin maalmaha ka mid ahoo lasoo dhaafay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo keligiis
jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shirka culimmada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey kadib madaxtooyada soomaaliya xalay cashe sharif ku maamuusay culammada ayuu ahaa oo culammadaasi dardaaran u jeedinayay dhinaca kale xuska sanad guuradii lix iyo labaatanaad ee puntland ayaa xalay lagu qabtay magaalada muqdisho anidhaahdee raalli ahaada waa madaxtooyada puntland sida uu kasoo waramayo waryahayaga puntland xaaji ciise
xalakan oo ah madaxtooyada dowladda puntland waxaa caawa ka qabsoontay xalfadda xuska kowda agoosto oo ku beegan lix iyo labaatan sana guuradii ka soo wareegtay markii dhidabada loo taagay maamulka waxaa ka soo qaybgalayay madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi dani madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ah ee dowladda puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intii xafladdu socotay wa halkaasi lagu soo bandhigay heese kala duwan ee loo qaaday puntland kuwaasi oo qaadayeen kooxaha kala duwan ee ka dhisan maamulka puntland madaxweyne ku-xigeenka ayaa isaguna waxa uu ka hadlay horumarka ay gaadhay puntland lix iyo labaatan sana guuradii ka soo wareegtay
marka hore waxaa leeyahay hambalyo dadka reer puntland meel ay joogaanba gudo iyo dibadintaba waa wax ilaahay loogu xamdiyo inaynu maanta joogno lix iyo labaatan sano kadib meesha aynu marayno oo aad ka daawanayseen iyo malaha isdila soo maray weli aniga waxay ii tahay runtii taariikh gaara waayo konton iyo afar lix iyo labaatan sano kahor markii maamulka la dhibay ergadii baan ka mid ah marka lix iyo labaatan sano kadib horumarkaaga ku tallaabsatay inaan joog noqdo welibaana hoggaanka dalka badarfeen ka ahay runtii taariikh gaara ii tahay
intaasi kadibna waxaa isaguna hadalka qaatay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee puntland oo ka warramay wuxuu u qabsoomay guddiga doorashooyinka ee magacooda loo soo gaabiyo ee loo yaqaano beeg shaqadii ay soo gebagabeeyeen saddex iyo labaatanka julaay shaqa ay ahayd in la qabto waajib ah haddana garabsiinta dhinacyadaas oo dhan waxay ahayd in guushaa taariikhdaasi wada jira ay noogu higashay dhammaanteen aanu qayb ka ahay guudi ahaan waxaanu diyaar u nahay ama guddiga afka guddiga ku hadlaya inaanu diyaar u nahay inaan qabanno ama ka shaqayno muddada aan haysanee doorashooyinka u dhaxaysa wax walba oo ay doorashadu xigta u baahan tahay taanaanu ilaahayninka qorshaheeda leenahay soona bandhigi doono qaabkaan uga shaqayn doono sidaa furhadheeliya waxaa halkaasi khudbado ka jeediyey madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni isagoo ku dheeraaday dimuqraadiyaddii la hirgeliyey soona gebagabowday saddex iyo labaatankii julaay taasoo u dambeysay saddexdii degmo ee dhowaan la qabtay
iyo xildhibaanada iyo cid walboo maanta lagu dhibayo in ay waasta u sameeyaan dan uu xaq u leeyahay ama jago uu isagu u mutaystay inay arrintaas dhicin oo daahfurnaanta aan ku samayno doorashooyinka aan ku samayno shaqo raadinta aan ku samayno u adeegidda bulshada aan u cadaaladtabno mashaariic iyo meelaha la geynayo waxaan naga go-aan inaan bulshada u daadegno qaybaheeda kala duwan waxaan rajaynaynaa xukuumadda tan muddada u dhiman inay tagto dhammaan geedyada soomaaliyeed ee dhagaheeda ku soo dhegaysatay ee puntland ka tirsan inay baahiyaheeda soo qiimayso inay sida kale hortabinta u leh iyo siday u kala daran yihiin ay u geyso anigu waxaan ahay xaaji ciise baree telefishinkii raadiyaha dalsan magaalada garow kiisa waxaa saaka kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho khiyaartan dhegeystaha saaka waa nagiita nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel